wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa xarunta wasaaradda kusoo dhaweeyay islamarkaana kulan kula qaatay wafdi ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o wafdiga oo ay hogaaminaysay haweeneyda ugu sareysa xafiiska hay-adda ee soomaaliya ayaa waxaa kulanka la qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xoojinta wadashaqeynta ka dhexeysa wasaaradda iyo hay-adda sare u qaadista tababarada shaqaalaha wasaaradda iyo arrimo kale oo muhiim ah marka uu kulanku soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland waxa uuna faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo qodobadii lagu gorfeeyey martida w h o oo maanta inooga imaatay xafiiska wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland waftigaas oo ka koobnaa madaxa w h o u sareeya soomaaliya iyo madax kale oo la socotay wafdiga waxaan ku qaabilnay wasaaradda caafimaadka waxaana ka wada hadalnay sidaan u horumarin lahayn wada shaqeynta inaga dhexeysa annaga iyo w h o iyo sidii aan u wanaajin lahayn xiriirka shaqa ee inaga dhexeysa w h o iyo wasaaradda caafimaadka in sare loo qaado tababarka shaqaalaha in la taageero supply managementiga wasaaradda in adeega tayal laga bixiyo dowlad goboleedka jubbaland waxaa kaloo isla garanay inaan horumarino siyaasadaha wasaaradda caafimaadka si taa ay wax badan ugu bedasho dhanka horumarka wasaaradda adeega hufan ee ay bixiso oo ay siiso bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland intaa waxaa dheer waxaan sii aadnay madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland waxayna la kulmeen madaxweynaha waxayna siiyeen warbixin warbixintaas oo ka turjumaysa waxyaabaha uu safarkooda daarnaa waxaana si wada jir ah aan uga codsanay in xiriirka iyo taageerada w h o ay bixisa sare loo qaado iyo ka jawaabista colaadaha iyo si loo taageero dhaawacyada ka imaada colaadaha ka dhaca halkan kulanka wuxuu daarnaa intaas waxaan isla garanay in aan wada shaqeynta sii ballaarino aan develop gareyn state work planka asagana lagu dul shaqeeyo lana xoojiyo systemka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ka shaqeeya intaas u daarnaa qodobkan waana isku fahnay waxaan rajeynaynaa inay wax mir dhal ah kasoo baxaan aana sare u qaadno adeega aan wadno as wasaarad ahaan wasaaradda caafimaad ahaan anu adeega aan balaarino oo aanan gaarin meelaha aan weli la gaarin